baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa horyaallo hindiso sharciyeedka dhismaha hay-adda aqoonsiga iyo sidoo kale diiwaangelinta dadweynaha oo ay usoo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo maraya wakhtigan akhrintii labaad ee golaha ay ku sameynayaan sharcigan ayaa tilmaamaya dhismaha hay-adda iyo sidoo kaleeto shaqooyinka ay qabanayso oo ay ka mid yihiin ururinta xogaha dadka ee la xiriira diiwaangelinta taasi oo lagu ogaanayo macluumaadka qofka iyo waxa uu qabto iyo halka uu degan yahay xeeldheerayaasha dhinaca ammaanka ayaa iyaguna waxa ay su-aalo geliyeen sida loo ilaalin karo xogta dadweynaha oo haddii ay baxsato halis dhinaca ammaanka ah ku keeni karta dadka haddaba cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixintan inoo haya hindise sharciyeedkan ayaa noqon doona mid aqoonsi siinaya shacabka iyadoo lagu caddayn doono qofka soomaaliga ah iyo midka aan soomaaliga ahayn iyo dhismaha hay-ad madax bannaan oo qaban doonta howlaha la xiriira sharcigan xildhibaan cabdi cali xasan oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa faahfaahinaya waxa uu yahay sharcigan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay usoo gudbisay
hindis sharciyeedkan ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dibheshiinta wuxuu ku saabsan yahay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed waxaa og tahay in dalkan uu ku jiro soddon sano oo burbur ah kaabayaashii dhaqaale intooda badan ay burbureen oo ay ugu muhiimsan tahay shaqadii ay qaban jirtay dowladda hoose waxaa og tahay ugu yaraan aniga wakhtigaygii markaan bilaabayo iskuolka qofka waxaa la weydiin jiray dhowr warqadood muhiim u ah inuu qofkaan soomaali yahay caddaynayo warqadda dhalashada oo caddaynayso meesha uu ku dhashay warqadda sugnaanta hay-addan marka waxaa loogu talagalay inay qabato shaqada waana hay-ad qaran waa hay-ad madax bannaan ujeeddada ugu weyn haddaan soo koobo tan koowaad in qof walba oo soomaaliyeed uu yeesho sumad wax la dhaho xoolahan ku naqaanay in sumad loo yeelo cid walba xoolaheeda ay sumad gooni u yeeshaan ujeedadu mar walba waxay tahay si lagu kala garto in qof walba la siiyo sumad taasoo ah mid number ah wadamada reer galbeedkao dhan intooda badan ay leeyihiin qofka in la siiyo wadamada qaarkood koo iyo toban wadamada qaarkood labaiyo toban oo loola jeedo shan number oo ah qofka gooni u ah iyo nambarada kale oo ah maalinkuu dhashay bishuu dhashay iyo sanadka oo laisku daray taas marka waxay suuro gelinaysaa qof walboo soomaaliyeed oo dalkan ku nool inuu helo horta sumad lagu garto ama qof kasta oo ajnabi ah oo dalkan ka shaqaysta ama qaxooti isku dhiibay oo dalkan qaxootinimo ku jooga inuu yeesho sumad sumadaasoo caddaynaysa qofkan muwaadina horta marka hore mise maaha waxay caddaynaysaa haddana inay si sahlan dalka uu ku yeesho sumadda qof walba uu leeyahay waxay kaloo ay suuro gelinaysaa inay isku xirto hay-adaha kala duwan ee dowladda haddii shaksi walba meesha uu joogo lagu ogyahay oo magaciisa iyo magaca hooyadii iyo qoyska uu ka tirsan yahay la caddeeyo magaalada uu ku nool yahay iyo waxa uu qabto wuxuu kaloo suuro gelinayaa in dalka uu helo kayd bulsho oo sanad walba suuro gelinaysa kaydka haddii dalkaa qof cusuba uu dhasho uu ku biiro dalkaa haddii qof uu ka dhintana kaydkaa uu noqdo meesha laga saarayo inuu marka yeesho database ama meel ay ku kaydsan yihiin muwaadiniinta iyo dadka aan muwaadiniinta helo degan dalka xildhibaanaad farxiyo muumin oo iyadana ka mid ah golaha shacabka ee soomaaliya ayaa qabta in mar hore loo baahnaa in la dhiso hay-ad diiwaangelisa dadweynaha iyadoo tilmaantay in wax weyn ay dalka kusoo kordhin doonto in la dhiso hay-ad diiwaangelisa siisana dadka soomaaliyeed aqoonsi lagu aqoonsado ani waxay ila tahay inay tahay midda mid ugu wanaagsan habbooneydna runtii mar hore in la dhiso laakiin hadda uun xaalad loo baahan yahay ay tahay waxaa loogaga faa'iidi karaa dhowr waxyaalood oo muhiim u ah dalkeena oo ka mid ah amniga oo kaleeto in la ogyahay qofka dariiqa maraayo wuxuu yahay meeshuu ku dhashay meeshii loo raaco oo amniga ah amniga laftarkiisa waxa soo hoosgeli karo qofkan dhaqaalaha uu ku nool yahay iyo waxa uu ku nool yahay intay ka imaanaysaa in la ogaado waxaan wada ognahay adduunka dhan in la wada qabo maxaa la dhahaa social security number ay wada leeyihiin ummadda dhan oo haddii la wada geliyo ama shan number ah oo qofka dhalashadeedii iyo nambaro kaleeto israacaayo oo adduunka dhan uu wada leeyahay taasna waxay qayb ka qaadan kartaa xataa diiwaangelinta dadkeena halkee la egyihiin qofkan xaguu ku nool yahay yaa dhashay yaa dhintay marka ani waxay iila muuqataa hay-addan inay tahay hay-ad u baahan dalkeena wax badanna kusoo kordhi doonto xeeldheerayaasha dhinaca ammaanka ayaa su-aal gelinaya kalsoonida lagu qabi karo ilaalinta xogta dadweynaha ee la ururiyey taas oo haddii ay baxsato khatar dhinaca ammaanka ah u horseedi karta dadka cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in muwaadiniinta xog laga hayo laakiin taas ay kasii muhiimsan tahay ilaalinta xuquuqda macluumaadka qofka iyo cidda xafidaysa waa muhiim in xog laga hayo qofka muwaadinka ama qof kastoo wadanka jooga laakiin in laga hayo waxaa ka muhiimsan ilaalinta xuquuqda xogtu ay leedahay oo ah waxaa la yidhaha data protection iyo oo ah ilaalinta xogtaas iyo xogtan cidda xafidaysa intaan hadda ognahay soomaaliya dhowr jeer ayaa xog la aruursheeyo balaha bulshada soo gashay hay-adda nabad sugiddaa sir ka fakatay oo badan ayaan arkay social media ku jirta beli lasoo dhaafay hadda kahor markii public registrationka la sameynayay dhowr sano kahor labada kun iyo afar iyo tobankii saddex iyo tobankii iyo shan iyo tobankii waxaan xasuustaa in daytadaasu ay taallay waddan kale oo ajanabi ah oo soomaaliya dibadda ka ah dhib ma lahan oo waddan kale waa hayn karaa haddii lagu heshiiyo laakiin waxaasoo dhan waxa uu ka muhiimsan khatarta ay leedahay haddii xogtaasi ay baxdo ama ay gacanta u gasho dadka sida hadda shabaabka oo kale waxaan ognahay odayaashii iyo dadkii guddiga ergooyinkii labadii kun iyo lix iyo tobankii doorashada ka qayb galay iyo odayaashii xulayay xildhibaanada ee xogtoodii gudubtay oo shabaabka u tageen sida ay maaragtay naftoodii dad badana la laayay kuwana waddanka ka carareen marka khatar aad u weyn oo aan runtii loo barbar dhigi karin ama loo babac dhigi karin ayaa aya ayaa kasoo fool leh haddii waddanka oo xogtiisa ammaankiisa iyo isku halayntiisa iyo aruursanaantiisu ay sidaa tahay haddii xogta ummadda soomaaliyeed la aruursho aad iyo aadaan uga cabsi qabaa inay gacanta u gasho waxaana isleeyahay way way u gelaysaa marka waxaan dhihi lahay xogtu xaquuqdeeda marka hore hala hala ilaaliyo intaan xogtii la raadin golaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa dhowaan go-aan ka gaari doona sharcigan lagu dhisayo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee usoo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda